الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا يا رب العالمين maanta oo ah maalin axada bisha dulxijana ay marayso lix iyo labaatan sanadka kun afar boqol iyo lix iyo afartan oo ku beegan labiyo labaatanka bisha lixaad laba kun iyo shan iyo labaatan ee waxaynu bilaabi doonaa kitaabkii koowaad ee ka mid ahaa dowradii aynu ugu magac darnay albinaa ullugawi dowradaasoo warbixinteeda layna soo siiyey iyo qaabka ay u socon doonto ee dowradaas oo funuun dhowra ka koobnaan doonta waxaa ugu horeyn doona ee cilmiga naxwaha waxaynanu ka bilaabi doonaa kitaabka loo yaqaano almuqadimatu alajuruumiya fi cilmi alcarabiya kitaabka waxaa alifay sheekha la yidhaahdo abu cabdillaah muxamed ibnu muxamed ibni daawuud assinhaaji ashahiir bibni ajuruum sheekhaas magiciisa aynu sheegnay waa sheekh ku dhashay magaalada la yidhaahdo fas oo ku taalla waddanka maqrib taariikhda hijrigu markii ay maraysay lix boqol iyo labiyo toddobaatankii waxa weeyaan taariikhdii uu geeriyooday alimaam ibnu malik ayuu sheekhana dhashay waa sheekh luqawiya oo faqiiha oo mufasira oo muqri'a culammadii wax ka qaatay waxaa ka mid ahaa sheekhii la odhan jiray alimaam moxamed ibnu yuusuf ashahiir biabi xayaan saaxibu lbaxri almuxiit sheekhaa isaguna mufasirka ee luqawiga ee muqriga ah ayuu cilmiga ka qaatay sheekhan markaa isagana arday badan baa cilmiga ka qaadatay cilmigiisiina waa lagu intifaacay wuxuu ahaa sheekh alla ka cabsi badan oo ikhlaas badan waxaana u daliila ikhlaaskiisii kitaabkii uu qoray ee almuqadima alajuruumiya sida ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu ugu anfacay oo ma jiro guri ka mid ah guryaha muslimiinta ilaa kitaabkani waa uu yaallaa sheekhan kutub dhowra buu qoray laakiin takhasuskiisu wuxuu u badnaa xagga luqada iyo qiraa'aadka ayuu u badnaa waxa uu geeriyooday taariikhda hijrigu markii ay maraysay toddoba boqol iyo saddex iyo labaatankii lagama hayo taariikh iyo tarjamo waafiya laakiin inta taariikhdiisa laga maqlay waxaynu ka garanaynaa uun inuu ahaa sheekh ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku arsaaqay ikhlaas cilmigiisiina uu ka dhigay mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey kitaabkan wax magaco oo sheekhu uu u sheegay amba uu u bixiyey ma jirto mar culammadu waxay ku magacaabaan matnu alajuruumiya marna waxay yidhaahdaan almuqadimatu alajuruumiya fi cilmi alcarabiya kitaabkan isaga ah haddii aynu ka waranno waxa uu koobsanayo sidaa dee cunwaankiisaba ka muuqata wuxuu ka hadlayaa cilmiga naxwaha Eh, kitaabkan sheekhu eh, raximah llahu tacaala uu qoray waxa uu kaga hadlay afar mas'alo ayuu kaga hadlay Eh, si fiican ula socda afar mas'alo keliya ayuu kitaabkani koobsaday waa ijmaalan mas'alo walba markaynu maraynana waxaynu u sheegi doonaa tafsiilan المسألة الأولى في الكلام وما يتعلق به ومسألة كوبات wuxuu kaga hadlay alkalaamu wamaa yatacallaqu bihi kalaamka iyo waxyaabo raaci doona almas'alatu thaaniya fi licraabi wamaa yatacallaqu bihi mas'alada labaadna wuxuu kaga hadlay alicraab wamaa yatacallaqu bihi mas'alada saddexaad alafcaalu rafcan wa nasban wa jasman waxa uu kaga hadlay mas'alada saddexaadna afcaasha oo marna noqonaysa marfuuc marna noqonaysa mansuub marna noqonaysa majzuum alafcaalu rafcan wa nasban wa jasman almas'alatu araabica fi lasmaa'i rafcan wa nasban wa khafdan mas'alada afraadna wuxuu kaga warramay asmaadii oo iyaduna yeelanaysa marfuucaad iyo mansuubaad iyo makhfuudaad kitaabka gebigiisuba min awalihi ilaa aakhirihi wuxuu ka warramayaa waa afartaa mas'alo weeyaan waxaa markaa kitaabku uu ka bilaabmayaa mas'alada koowaad oo ah alkalaamu wma yatacallaqu bihi masaladaasaynu bilaabi doonaa qaala almusanifu raximah اllahu tacaala bismi illaahi اraxmaani اraxiim bismi illaahi magaca ilaahayow keliya ayaan allihii arraxmaani naxariista guud ee addoommadiisa wada gaadhaysay naxariisanayay allahaasoo keliya magaciisa ayaan allihii arraxiimi naxariista gaarka ah ee mu'miniinta ku gaarka ah naxariisanayay allahaasoo keliya magaciisaan kitaabka ku bilaabanayaa buul alkalaamu kalaamkii huwa kalaamkii allafdu ay almalfuudu waa waxa lagu hadlayo lafdigii almurakabu la isa saaray ee la ysu geeyey murakabkii almufiidu faa'iideynayey bilwadci dejin carabi ay dejisay wax ku faa'iideynayey kitaabku waxa uu ka warramayaa baynu nidhi afar mas'ala mas'alada koobaad maxay ahayd alkalaamu wamaa yatacallaqu bihi kalaamka iyo waxyaabaha la xidhiidha mas'aladan koowaad waxaynu odhan karnaa waa iska hordhac oo inta badan culammada naxwuhu waxay ka hadlaanuun laba xukunoo keliya xukunka koowaad waxa weeyaan alicraabu xukunka labaadna waa albinaa laakiin icraabkii iyo binaagii xaggay fuulayaan ba isweydiin leh dee kalaamka ereyada uu ka kooban yahay ereyada aakhirkooda suma ayaa icraabkii iyo binihii la saaraya marka inta aan la gaadhin haayadii naxwaha oo ah alicraabu walbinaa waa in laga hadlo icraabkii iyo binihii meeshii ay fuulayeen taasaa keentay markaa culammada naxwuhu intaanay ka hadlin alicraab walbinaa inay ka hadlaan alkalaam walkelima iyo waxa la midkaa mas'aladan koowaad alkalaamu wamaa yatacallaqu bihi waa ijmaalan waa si duuduuba waa hal mas'alo laakiin tafsiilan saddex mas'aleaynu ka dhigaynaa mas'alada koowaad waxa weeyaan tacriifu lkalaam mas'alada labaadna waxa weeyaan aqsaamu lkalaam mas'alada saddexaadna waxa weeyaan calaamaatu aqsaami lkalaam saddexdaa mas'alo weeyaan mas'alada koowaad maxaynu idhi tacriifu lkalaam kalaamkii baa la qeexayaa mas'alada labaadna waa aqsaamul kalaam kalaamkii baa la qaybinayaa mas'alada saddexaadna calaamaatu aqsaamil kalaam kalaamka qaybihiisa qayb walba sumadda lagaga soocayo qeybta kale ayaa laguu sheegaya sheekhu markaa wuxuu ku hormaray mas'aladii koowaad oo ah tacriifu lkalaam kalaamka qeexitaankiisa maxaa la yidhaahdaa kalaam cinda anaxwiyiin culammada naxwaha agtooda waxaa la yidhaahdaa alkalaam cinda anaxwiyiin wixii laga helo afar shardi shardiga koowaad waa allafdu shardiga labaadna waa almurakabu shardiga saddexaadna waa almufiidu shardiga afraadna waxa weeyaan bilwadci afartaa shardi wixii ay ku kulmaan ayaa waxaa la odhanayaa alkalaamu alcarabiyu afartaa shardi wixii laga waayo amba shardi ka mida laga waayaana ma noqonayo kalaam carabiya ma noqonayo afartaa shardi maxay kale yihiin shardiga koowaad waxa weeyaan allafdu allafdu waxaa la yidhaahdaa alsawtu almushtamilu calى bacdi اlxuruuf اlhijaa'iya alati awaluha alalifu wa aakhiruha alya allafdu waxaa la yidhaahdaa waa sawt afka ka soo baxaya xuruuf la qori karana wata xaraf keliyaba ha noqde kaasaa waxaa la yidhaahdaa allafd waa sawt afka ka soo baxaya xuruuf haddii lagu yeedhiyo lagu idhaahdo qorna la qori karo wata tusaale ahaan markaan idhaahdo muxammadun waa lafdi sooma markaan idhaahdo zaydun waa lafdi waayo sawt cod baad maqlaysaa afkana waa laga soo saaray xuruuf haddaan idin yeedhiyo aada qori kartaanna dee waa uu wataa azaayu waalyaa-u wadaal kaasi waa allafd waa shardiga koowaad shardiga labaad almurakabu waa inuu yahay murakab almurakab maxaa laga wadaa maa tarakaba min kalimatayni fa akar kalaamkii waa inuu ka kooban yahay laba erey iyo wax ka badan amba laba lafdi iyo wax ka badan tusaale ahaan waxaynu haynay zayd waxaynu odhanaynaa zaydun qaa'imun amba waxaynu odhanaa qaama zaydun waa lafdi waana murakab waayo laba erey buu ka koobaya zayd iyo qaa'im amba qaama iyo zayd kaasina waa almurakab waa shardiga labaad shardiga saddexaad almufiidu murakabkii waa inuu macno dhammaystiran faa'iideynayo maa afaada faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha min almutakalim bixaysu laa yantadiru saamicu lishayin aakhara almufiid waxaa laga yaa waxaa laga wadaa lafdigii murakabkaha macno dhammaystiran oo qofkan hadlaya uu ku dul aamusi karo kan dhegaysanayaana marka uu mutakalimku ku hadlo aanu wax dambe ka sugeyn waa in uu faa'iideeyo almufiidna waxaa la yidhaahdaa waa wixii macno dhammaystiran faa'iideynaya ee qofkan hadlaya uu ku dul aamusi karo kan dhegaysanayaana aanu heeg ka daba keeni karin waa isla tusaalayaasheenu soo qaadanay markaynu idhaahno zaydun zayd qaa'imun mid taagan weeyaan dee waa lafdi waana murakab waana mufiid macno dhammaystiran buu faa'iday soo maa waxaa la mid a qaama waa istaagay zaydun zayd wuu istaagay waa lafdi waa murakab waa mufiid macno dhammaystiran faa'iideynaya shardiga afraad bilwadci macno dhammaystiran waa inuu ku faa'iideynayo dejin carabi ay dejisay maxaa laga wadaa an takuuna alalfaadu almustacmalatu carabiyatan ereyadan la isticmaalaya waa inay yihiin ereye ay carabi macno u dejisay ila waxaynu ka warramaynaa alkalaamu alcarabiyu soo ma hadalkii carabigaha mar haddii hadal carabiya laga warramayo ereyadan la adeegsanayo waa inay yihiin ereyo carabi ay adeegsatay oo ay macno u dejisay waxaa la iska ilaalinayaa ereyadii cajamtu ay adeegsatay lafdi murakaba oo mufiida oo laakiin aan carabi ahayn haddii lagu hadlo lama odhanayo kalaamun carabiyun ee maxaa la odhanaya kalaamun cajamiyun aw acjamiyun soo ma tusaalayaasheen soo qaadanay markaynu idhaahno zaydun qaa'imun amba aynu idhaahno qaama zaydun lafdi bay ahayd murakab bay ahayd mufiid bay ahayd bilwadci ereyada aynu adeegsanayna carab baa macno u dejisay oo isticmaashay qaama waa lafdi carabiya zayd waa lafdi carabiya qaa'imun waa lafdi carabiya bilwadcina markaa sidaasaa lagu fasiray ee waa bilwadci alcarabiy oo waxaa la yska saarayaa hadalkii cajamigaha culammada qaarna waxay ku fasiraan bilwadci ay bilqasdi an yaqsida almutakalimu ifaadata saamic qofkan hadlaya waa inuu u qasdiyo qofkan uu la hadlayo inuu wax u faa'iideeyo oo maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa qofkan hadlaya waa inuu yahay qof soo jeeda oo u kasay oo u badrheedhay qofkan uu la hadlaya inuu wax u faa'iideeyo oo macno aanu garanayn uu gaadhsiiyo waxaa la iska ilaalinaya qof hurda haddii uu hadlo amba mid halmaansan uu hadlo amba waxa weeyaan ilmo yar uu hadaaqo iyo waxyaabaha la halmaala ayaa la iska ilaalinaya laakiin culammadu waxay u badan yihiin macnaha hore aynu sheegnay afartaa shardi wixii laga helo ayaa waxaa la odhanayaa alkalaamu alcarabiyu shardiga koowaad waa allafdu oo waxaynu nidhi waxa weeyaan waa sawd afka ka soo baxay xuruufna wata almurakabu waa shardiga labaad waa in laba erey iyo wax ka badan uu ka kooban yahay almufiidu waa shardiga saddexaad macno dhammaystiran waa inuu faa'iideynayo bilwadcina waa shardiga afraad oo ereyadan la adeegsanaya waa inay yihiin ereyo ay carabi macno u dejisay tusaale haddii aynu soo qaadanno oo aynu ka soo qaadanno qur-aanka aynu ka soo qaadanno ee suuradda la yidhaahdo suuratlkowthar waa saddex aayadood soo ma saddexda aayadood aayad kasta waxaa weeyaan waa kalaam suuraddaasi waxaynu odhan karnaa waxay ka kooban tahay imise kalaam saddex kalaam mid kasta waa lafdi waa murakab waa mufiid waa bilwadci alcarabiy maxaa ugu horeysa innaa acdaynaaka alkowthar innaa annagu acdaynaaka waxaanu ku siinay nebi maxamedow alkowthara khayrkii faraha badnaa ee uu ka midka ahaa webigii jannada ka imanayay intaasi waa lafdi waana murakab waana mufiid waana bilwadci alcarabiy soo ma fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko wanxar isagana wax u dhuundhawo u gowrac waxa weeyaan aayadda labaad intaasina waa lafdi waana murakab waana mufiid waana bilwadci alcarabiy innaa acdaynaaka alkowthar fasalli lirabbika wanxar inna shaani'aka kan kuu cadhoonaya ee ku nacaya huwa alabtar isagaa khayrlaawo ah waa jumlada saddexaad waa lafdi waa murakab waa mufiid waa bilwadci alcarabiy marka waa waka tusaale kale haddii aan idin siiyo suuratu nasri suuradda la yidhaahdo bal u fiirsada iyaduna waxa weeyaan waxaynu odhan karnaa waxay ka kooban tahay laba kalaam laakiin u fiirsada meesha uu hadalku ku dhammaystirmayo si aynu u kala fahno kalaamka mufiidka iyo kan hayru mufiidka idaa jaa nasrullaahi waalfatxu marka uu yimaado gargaarka ilaahay iyo furashada maka la furto ka warrama waa lafdi waa murakab mufiid ma yahay mise maaha me ma dhammaystirin macnihi idaa jaa nasrullaahi waalfatxu wara'ayta aada aragtid nebi maxamedow annaasa dadkii yadkhuluuna iyagoo soo gelaya fii diin illaahi diinta ilaahay afwaajan iyagoo koox kooxa haddana waxaynu odhan karnaa waa lafdi waana murakab laakiin weli maaha mufiid soo maha fasabbix tasbiixso bixamdi rabbika adigoo ku dheehan ilaahay subxaana wa tacaala ammaantiisa wastakfirhu dembi dhaafna weydiiso ka warrama iminka maxay noqotay dee kalaam mufiida sooma lafdi murakab mufiid bilwadci alcarabiy intaas saddexdaa imika aynu akrinay saddexdaa jumle aynu akrinay ayaa waxay isku noqonayaan lafdi murakab mufiid bilwadci innahu alle kaana wuxuu ahaaday mar walbana uu yahay tawaaban mid towba aqbal badan intaasina waa lafdi waana murakab waana mufiid waana bilwadci alcarabiya ee haddii aan idhaahdo in qaama hadduu istaago zaydun zayd hadduu istaago waa lafdi waana murakab mufiid mise waa hayr mufiid waa hayr mufiid ok wuxuu yidhi alkalaamu ay kalaamu naxwiyiin culammada naxwaha kalaamkoodu huwa kalaamkii allafdu ay almalfuudu waa kii lagu hadlayey ee lagu dhawaaqayey almurakabu ee la ysa saaray laysu geeyey min kalimatayni fa akar laba erey iyo wax ka badan ayaa la ysaga geeyey almufiidu ee faa'iideynayey macno dhammaystiran bilwadci dejin carabi ay dejisay ayuu macno dhammaystiran ku faa'iideynaya wa aqsaamuhu ay wa ajzaa'uhu qaybaha uu isaga imanayo kalaamku halaaatun saddex weeyaan ismun ismi weeyaan wa ficlun ficil weeyaan wa xarfun xaraf weeyaan xarafkaasoo jaa-a yimid limacnan macno daraaddii u yimid alkalaam wuxuu ka koobnaa saddex mas'ala mas'aladii koowaad baynu ka soo baxnay iminka masaladaasi maxay ahayd tacriifu lkalaam kalaamka qeexitaankiisa waa wixii dee afartaa shardi laga helo an yakuuna lafdan wa an yakuuna murakaban wa an yakuuna mufiidan wa an yakuuna bilwadci alcarabiy wuxuu u gudbay mas'aladii labaad oo ah aqsaamu lkalaam aqsaamu lkalaam waxaa laga wadaa alajzaa alatii yataalafu minha alkalaam ereyadan uu kalaamku isaga imanaya laga wada kalaamka waxaanu nidhi shuruuddiisa waxaa ka mid a inuu noqdo murakab uu ka kooban yahay laba ere iyo ka badan soo maha ereyadan markaa uu isaga imanayo kalaamku saddex kama baxayso waxaynu odhan karnaa waa ajzaau lkalaam amba waa aqsaamu lkelimati ereyada qaybahooda saddexdaasi waxaa weeyaan ismi iyo ficil iyo xaraf ismun waa ismi ismi maxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa magac shay kasta oo jiraa wuxuu leeyahay magac soo maha magacaasaa waxaa la yidhaahdaa ismi amba dad magaxa u noqdo amba duuyo iyo xoolo magaxa u noqdo amba dugaag magaxa u noqdo amba dhir magaxa u noqdo amba dhagaxaan magaxa u noqdo amba guri iyo gaadhi magaxa u noqdo ismi kaasaa la idhahda kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin bizamaanin wadcan bay idhahdaa waa erey macno tusinaya macnuhu tusinaya waxa weyan ciddii magaca looga dhigay daatadii lagu magacaabo fii nafsiha macnaha iskeed bay kuu tusinaysaa oo ismiga markaad ku hadasho macnihiisa si uu kuu tusiyo uma baahna inuu cid kale uu ku biiro oo uu kaashano isagoo madax bannaan baa ismigaasi uu ku tusinayaa ciddii magaca uu u ahaa kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha waa kelmad macna ku tusinaysa iskeedna kuu tusinaysa wax waktiyana aan ku xidhnayn wakti tegey iyo mid jooga iyo mid soo socda iminka markaynu idhaahno muxammadun waa ismi soo maha waa kelmad macnayna tusinaysa oo dee daatadii lagu magacaabay ayay ku dhacaysaa kelmaddaasi si ay kuu tusiso ciddii ay magaca u ahayd miyay u baahantahay inaynu wax kala raacino mise keligeed bay tusinaysaa keligeed bay tusinaysaa wax waktiyana kuma xidhna wuu tegay iyo wuu joogaa iyo wuu soo socdaa midna maaha waa ismi waa ficlun iyo ficil ficilla maxaa la yidhaahdaa waa erey ina tusinaya shaqo la qabtay wakti gaara shaqo dhacday wakti tegey amba shaqo la qabanayo waktigan aynu joogno amba soo socda ayaa la yidhahdaa ficil waa fal bay idhahdaa af soomaali amba waa shaqo la qabtay waqti gaar kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha waqtaranat biaxadi اlazminati alaaثati wadcan kalimatun dallat waa kelmad ina tusinaysa calaa macnan macne macnaha ina tusinaysa waa maxay waa dhacdo dhacday fii nafsihaa macnaha iskeed bay kuu tusinaysaa iyadoo madax bannaan cid kale inay ku biirto uma baahna waqtaranat waxay la xidhiidhsanaysaa biaxadi اlasminati alaaثati wadc saddexdii waqti mid ka mid a waa intii aan idiin sheegay waa erey macno tusinaya macnahaana iskii kuu tusinaya macnaha uu tusinayaana waxa weeyaan dhacdo saddexdii waqti mid ka midana wuu ku xidhan yahay oo dhacdadani dee saddexdii waqti mid ka midun bay dhacday amba waqti tegey bay dhacday amba waqtigan iminka jooga ayay dhacaysa amba waqtiga soo socda ayay dhici doonta markaynu idhaahno qaama waa ficil waayo waxa weeyaan qaama waxa weeyaan waa erey ina tusinaya shaqo la qabtay waqti tegey amba waa kelmad ina tusinaysa macno macnaha ina tusinaysa waa maxay waa qiyaam dhacdo la yidhaahdo istaag saddexdii waqti mid ka midana da way ku xidhan tahay oo qiyaamku muxuu dhacay waktigii tegey soo ma waa ficil maadi baynu odhan markaynu idhaahno yaquumu alaana yaquumu wuu istaagayaa imika waa ficil waayo waa erey ina tusinaya macno macnahaana iskii inoo tusinaya macnaha uu ina tusinayaana waxaa weeyaan dhacdo oo alqiyaam istaaga dhacdadaasina wakti gaara ayay dee dhacaysaa waktigan aynu joogno ayay dhacaysaa waa ficil mudaaric soo ma kii hore wuxuu ahaa maadi kana waa maxay mudaaric waxaa la mida markaad tidhaahdo sayaquumu wuu istaagi doonaa wuu istaagi doonaa iyaduna waxaa weeyaan waa la mid oo waxaynu odhanaa waa ficil waayo waa kelmad macnayna tusinaysa oo waxayna tusinaysaa dhacdo dhacaysa oo alqiyaamu saddexdii wakti mid ka midana way ku xidhan tahay oo waktiga soo socda ayaa dhacdadaasi ay dhici doonta kaana waxaa la idhahdaa ficil wa xarfun waa qeybta saddexaad xaraf xaraf waxaa la yidhaahdaa waa wixii aan ismina ahayn ficilna ahayn ismi maaha oo ciduu magac u yahay ma jirto ficilla maaha oo inama tusinayo ereygani shaqo la qabanayo wakti gaara waa wixii labadaa ka soo hadhay waxaa la yidhahdaa waa kalimatun dallat calaa macnan fii hayriha waa erey macno leh laakiin macnahaasi wuxuu soo baxaa uun marka cid kale la raaciyo ee lagu daro amba waxaa la raacinayaa ismi markaasaa macnihiis uu soo baxaya amba waxaa la raacinayaa ficil markaasaa macnihiis uu soo baxaya labadii hore maxaynu nidhi mid kastaa wuxuu ahaa erey ina tusinaya macno laakiin macnaha muxuu kuu tusinayey iski uma baahnayn cid kale in lagu daro soo ma laakiin xarafku si uu kuu tusiyo macno waa in la raaciyo amba ismi amba ficil waa in la raaciyo tusaale markaynu soo qaadanno kelmadda la yidhaahda hal waxaynu odhanna waa xaraf waayo waa kalimatun dallat calaa macna waa kelmad macnayna tusay macnahay faa'iideynaysaa waa maxay alistifhaam waa su-aal la isweydiinaya soo ma laakiin macnaha iskeed ma u faa'ideynaysaa bal hal oo gooni u taagan macne abadan ma macnayn kartid soo ma laakiin markaan raaciyo amba jumla ficliya oo ficil aan raaciyo amba jumla ismiya aan raaciyo ismi aan raaciyo macnay faa'ideynaysaa bal u fiirsada hal qaama miyuu istaagay zaydun zayd miyuu istaagay miyuu su-aashan yaa faa'iideynaya dee hal baa faa'ideynaysa soo ma waa kalimatun dallat calaa macnan laakiin fii hayriha markaynu ficilkan ka dambeeya raacina ayaa macnaheedii uu soo baxay amba waxaad tidhi hal zaydun miyuu zayd qaa'imun yahay mid taagan hal zaydun zayd qaa'imun mid taagan miyuu yahay su-aasha ayaa faa'iideeyey hal laakiin macnaha waxay faa'ideynaysaa hal markii aynu raacinay ismigan ka dambeeya jumla ismiya markii aynu gelin xarafku marka kaa weeyaan waa kalimatu dalat calaa macnan fii hayriha jaaءa limacnan buu raaciyey xarafka xarafku waa inuu yahay xaraf macno tusinaya ismiga markuu ka hadlayey muu raacinin ismun jaaءa limacnan ficilka markuu ka hadlayeyna muu raacin ficlun jaaءa limacnan laakiin xarafkii wuxuu ku qayday waa xarfun jaaءa limacnan sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan ismi kastaa wuxuu faa'iideeyaa macno macnihiisuna waxa weeyaan baynu idhi ciddanuu magaca u yahay daatadan uu ku dhacayo ee magaca u yahay ayaa macnihiisu uu noqonaya miyuu jiraa ismi bilaa musamo ah oo cidna aan magac u ahayn ma jiro ismi kastaa macnuu faa'iideeya ma jiro ismi bilaa macnaa ficilkuna waa la mid oo ficil kastaana macnuu faa'iideeyaayo laba arrimood buu ina tusiya waa la idiin sheegay ficil kastaa laba arrimood buu tusiya labada arrimood waa maxay xadath waa dhacdo iyo zaman dhacdadani wakhtigii ay dhacaysay ma jiro ficil bilaa macnaa oo aan wax macnaa faa'iideynin laakiin xarafku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood xaraf macno leh iyo xaraf aan macno lahayn waxay idhahdaan xarfulmacnaa iyo xarfulmabna xaraf macno leh waa xuruuftii iminka aynu soo qaadanayno hal oo kale qad oo kale min oo kale waxaa la yidhaahdaa xuruufu ulmacaani waa xuruuf macno leh laakiin macnahaasi keliya wuxuu soo baxayaa markaynu raacinno amba ismi amba ficil kaa waxaa la yidhaahdaa xarfulmacna kan aynu doonayno ee qaabilaya ismiga iyo ficilku waa kee waa xarfulmacna kan ka qayb qaadanaya inuu dhiso oo uu sameeyo kalaamka carabiga waa kee waa xarfulmacna qaybta labaad waxaa weeyaan xarfulmabna xarfulmabna waxaa weeyaan erey kastaa wuxuu ka sii kooban yahay xuruuf buu ka sii kooban yahay soo ma erey kastaa wuxuu kasii kooban yahay xuruuf buu kasii kooban yahay xuruuftaa ay ereyadu ka kooban yihiin ayaa waxaa la yidhaahdaa xuruufulmabaani tusaale ahaan zaydun waa ismi imise xaraf buu ka kooban yahay saddex xaraf azaay walyaa wadaal taa waxaa la yidhahdaa xuruufu lmabaani xuruufu lmabaani markaa iyadu waxay samaysaa kelmadda ayay samaysaa laakiin kalaamka ma samayso kalaamka samayntiisa ayaa ka qayb gala xuruuful macaani sidaa u kala fahmi xuruufulmacaani waxay ka qayb qaadataa kalaamka carabigaa samayntiisa oo waxay raacdaa ismiga iyo ficilka xuruufulmabaanina kalaamka wax shaqaa kuma leh laakiin iyadu waxay ka qayb qaadataa samaynta ereyada carabiga erey kastoo carabiya amba ismi ha noqdo amba ficil amba xarafe muxuu ka sii kooban yahay xuruuf xuruuftaasa waxaa la yhahda xuruufulmabaani iminka qad waa xaraf soo maha ma xarfulmacnaa ba mise waa xarfulmabna de waa xarfulmacna xarfulmabna markaynu idhaahno qad lafteedaaba laba xaraf ka sii kooban alqaafu wadaal markaa saasaa wuxuu ugu qeyday xarafkii wa xarfun jaaءa limacna wa aqsaamuhu qaybaha uu isaga imanayo kalaamku halaaatun saddex qaybood weeyaan waa ereyadii uu ka koobnaa kalaamka carabigii saddex kama baxayaan ismun ismi oo magacabanu wa ficlun iyo ficil oo waxaynu nidhi waa kelmad tusinaysa dhacdo dhacday wakhti gaara wa xarfun iyo xaraf xarafkaasoo jaa'a yimid limacnan macna darti u yimid falismu ismigii yucrafu waa la garanayaa bilkhafdi waxaa lagu garanayaa hoos dhiggii iyo wixii ka naa'ibka noqonayay wاtanwiini iyo tanwiintii wadukuuli اlalifi wاllaami iyo alif iyo laam gelideed calayhi ismiga dushiisa ay gasho wa xuruufi اlkhafdi iyo khafdaha xuruuftiisi baa lagu garanayaa wahiyo xuruufta khafduhu min weeyaan wa ilaa weeyaan wa can weeyaan wa calaa weeyaan wa fii weeyaan wa ruba weeyaan walbaa-u weeyaan walkaafu weeyaan wallaamu weeyaan waa xuruufulqasami dhaarta xuruufteedii weeyaan wahiya dhaarta xuruufteedu alwaawu wowgii weeyaan walbaa-u ba-dii weeyaan wa taa-u ta-dii weeyaan waxaynu ku dhex jirnaa mas'aladii koowaad oo alkalaamu wamaa yatacallaqu bihi masaladaasaa waxay ka sii koobnayd saddex mas'alo tacriifu lkalaam aqsaamu lkalaam calaamaatu aqsaami lkalaam waxaynu ka soo baxnay laba mas'alo ka mid a saddexdii mas'alo kow tacriifu lkalaam kalaamka qeexitaankiisa oo wixii afartii shardi laga helo laba aqsaamu lkalaam kalaamka qaybihiisa oo aynu nidhi waa ereyada uu isaga imanayo masaladii saddexaad buu bilaabay oo calaamaatu aqsaami lkalaam kalaamka qaybahan uu isaga imanayo qayb kasta waxay leedahay ee astaamo iyo sumado lagaga soocayo qaybta kale taasuu ina bari doonaa waxa uu ku bilaabay al smu alsmu amba calaamaat lismi ismiga sumadihiisa ismigii maxaa lagaga soocayaa oo lagaga garanayaa ficilkii iyo xarafkii wuxuu inoo sheegay musanifku afar astaamood oo ismigii lagaga soocayo ficilkii iyo xarafkii afartaasi way fudfudud yihiin waxa weeyaan alkhafdu iyo altanwiin iyo al iyo xuruufu lkhafdi afartaa calaamadood wixii aada ku aragto waa ismi wixii aqbali karaana waa maxay waa ismi yaanay ku jirin be haddii uu aqbalo waa ismi afartaa calaamadood waynu qaybin doonaa waxaa laga dhigaa qolo ismiga ka gelaysa aakhirka iyo qolo ismiga ka gelaysa awalka calaamadda ugu horeysa waxaa weyaan alkhafdu alkhafdu waxaa la yidhaahdaa cibaaratun can ilkasrati wamaa naaba canha waa hoos dhigii iyo wixii ka naaibka noqonaya waxaa ka naaibka noqonaya wuu inoo iman doonaa insha allahu tacaala fii baabi macrifati calaamaat alcraab laakiin imika waxaad sii qabsataan un hoos dhigii weeya alkhafd laakiin hoos dhig waa uu ka guda ballaadhan yahay oo waxaan idhi waa cibaaratun can ilkasrati wamaa naaba canha saddex arrimoodoo la ysku daray weeyaan alkasratu walyaa-u walfatxatu intaasaa la ysku idhahdaa alkhafd laakiin waxaa dee ugu magac weyn hoos dhiggaa ugu magac weyn wixii aakhirkiisa la hoos dhigaa wuxuu noqonayaa ismi buu noqonayaa tusaale bismi illaahi araxmaan araxiim bismi ismi iyo allaahi iyo alraxmaani iyo alraxiimi waa afar kelmadood soo maa afartu waxaynu odhanaa waa asmaa limaada aakhirkii waa la hoos dhigay soo maa kaasaa khafdihiya watanwiini tanwiintii attanwiin waxaa la yidhaahdaa kelmadda dabayaaqadeeda markaad saarto laba xarago laba dame markaad saarto amba laba fatxo markaad saarto amba laba kasre markaad saarto waxaad dhaminaysaad ku dhawaaqaysaa nuun soo maa nuuntaasaa waxaa la dhahdaa tanwiin laakiin culammadu iyagoo soo dhaweynaya waxay dhahdaan waxa weeyaan kelmadda aakhirkeeda in la saaro laba dame amba laba fatxe amba laba kasre markaynu idhaahno zaydun zaydan zaydin maxaynu ku dhawaaqaynaa nuun soo maa nuuntaasaa la yidhaahdaa tanwiin iska soo dhaweeyo xaqiiqo maahe waxaad tidhaahdaa waa aakhirka in la saaro laba dame amba laba fatxe amba laba kasre wujuuhun yowma-idin naacimatu waa wada asmaa soo maa wujuuhun iyo yowma-idin iyo naacimatu waayo dee aakhirkii maxaa saaran laba dame amba laba kasre atanwiinna waxa weeyaan taa iyada ah wa dukhuuli اlalifi wallaami calayhi wuxuu ka wadaa al haddii kelmadda awalkeeda aada ku aragta al iyadana kelmaddaasi waxa weeyaan ismi bay noqonaysaa markaynu idhaahno alrajulu waa ismi waayo al baa la geliyey almasjidu waa ismi waayo al baa la geliyey alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alxamdu waa ismi allaahi waa ismi alcaalamiin waa ismi waayo alba ku jirta الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم قول نلا هذا المتنبي وحوري الخيل فرده يو الليل هبينك يو البيداء بهجويدي تعرفني انت وي قرني يا قول والسيف سيفتي باي قرنس والرمح ورنكي والقرطاس ورقدي والقلم يا قلنكي انت وي قرني من عانا ما انا يوجد intaa aynu ku dhawaaqnay waa maxay alkhaylu iyo alleylu iyo albaydaau iyo alsayfu iyo alrumxu iyo alqirdaasu iyo alqalamu toddoba ismi weya toddobada maxaa u daliila al wa dukhuuli اlalifi wallami caleyh wa xuruufi اlkhafdi xuruuftii khafdaha iyagana haddii kelmadda awalkeeda aynu ku aragno waxay noqonaysaa ismi xuruufu lkhafdi waa xuruuf marka kelmadda awalka ay ka gasho aakhirka hoos dhigaysa markaa khafdihii aynu soo marnay iyo dee xuruufulkhafdi xidhiidh baa ka dhexeeya soo maha xidhiidh baa ka dhexeeya khafduhuna wuxuu ahaa kelmadda dabayaaqadeeda in la hoos dhigo xuruufulkhafdina waxa weyn waa xuruuftii keenaysay kelmadda markii awal ka gasho in dabayaaqadeeda la hoos dhigo xuruuftaa xaraf ka midii wuxuu xagga hore ka galna waxaa la odhanayaa waa ismi baa la odhanayaa xuruuftiibu markaa inoo tiriyey kitaabku markuu gebagabaynayana xuruuftan wuu soo celin doonaa iyagoo intan ka badan marka waynu iska dul maraynaa wahiya min buuri subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa min almasjidi ila almasjidi waa laba ismi soo maha midna min baa gashay midna إلى من وإلى وعن لقد رضي الله عن المؤمنين المؤمنين واسم وهي عن باقى شيء وعلى عليها وعلى الفلك تحملون عليها ها واسم وهي على باقى شيء وعلى الفلك الفلك نوى اسم وفي آه، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون الأرض إيو أنفسكم ورب رب أخ لك لم تلده أمك بيدعنا waxa badan walaal aad leedahay hooyada aanay dhalin ruba akhin akhin waa ismi maxaa u daliila ruba ayaa gashay walbaau ba'di subxaana aladii asraa bicabdihi bicabdihi ba baa gashay soo maha walkaafu laysa kamilihi shay-un wallaamu laamkii alxamdu lilaahi waa ismi allaahi waa ismi imise calaamadood baa ku sugan laam baa xagga hore ka galay al baa ku jirta khafd aakhirkiina wuu khafdisan yahay wallaamu wa xuruuful qasami dhaarta xuruufteedii weyn dhaarta xuruufteedu waxay ka mid tahay xuruufulkhafdi bay ka mid tahay laakiin muxuu gooni ugu saaray liannahaa tadkhulu cala almuqsami bihi iyadu waxay ku gaar tahay oo ay gashaa uun waxaan lagu dhaaranayo ciddan lagu dhaaranayo laakiin waxay ka mid tahay xuruufulkhafdi bay ka mid tahay wa hiya alwaawu walbaau wata alwaawu maxaa la odhanaya wallaahi walbaau billaahi wattaau tallaahi wallaahi allaahi waa ismi soo maha dee waa lagu dhaartay waawulqasam baa gashay al baa ku jirta aakhirkiina wuu khafdisan yahay walbaau billaahi baad odhanaysa ilaahay baan ku dhaartay iyaduna waa la mid wataau tallaahi tallaahi la akiidanna asnaamakum bacda an tuwallu mudbiriin waxa weeyaan iyaduna waa la mid xuruufulqasam waxay ka mid tahay waynu nidhi min xuruufi lkhafdi laakiin wuxuu gooni ugu saaray sheekhu liannahaa takhfidu almuqsama bihi waxay khafdisaa ciddan lagu dhaaranayo calaamaadka markaa lagu garanayo ismiga ee lagaga soocayo ficilka iyo xarafku afartaa weeyaan aayad qur-aan haddii aynu soo qaadano laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin u fiirsada aayaddaas calaamaadkii ismigo dhan baa ku sugan laqad khalaqna alinsaan alinsaana waa ismi maxaa u daliila albaa ku jirta fii axsani axsani iyaduna waa ismi maxaa u daliila xarfulkhafda horta galay soo maa oo fii a dee aakhirkiina wuu khafdisanya fii axsani taqwiimin ka warrama waa ismi imse calaamadood baa ku sugan tanwiintii iyo khafdihii afartan calaamadood afartan calaamadood way kulmi karaan inta ugu yar ee dee ismiga aynu ka doonayna waa inaynu hal calaamad ka helno hal calaamad haddii laga helo waa ismi labaa ku kulmi kara sidii aynu soo qaadanaynay tusaalayaashii inta ugu badan ee ku kulmi kartaana waxa weeyaan saddex weeyaan waayo waxaa ku jira laba iska soo horjeedo aan kulmi karin waa al iyo attanwiin afartaa calaamadood waxaynu odhanaynaa laba qaybood bay u qaybsamayaan qayb ismiga ka gelaysa aakhirka waa qaybta uu horreysiiyey musanifka iyo qayb ismiga ka gelaysa awalka waa qaybta uu dambeysiiyey waxay idhahdaan calaamatun awaliya iyo calaamatun aakhiriya laakiin bilmustalax aljadiid waxaa laga cabiraa alsawaabiq wallawaaxiq alsawaabiq waa calaamado ismiga xagga hore ka gelaya wallawaaxiqna waa calaamado ismiga xagga dambe ka gelaya calaamadaha ismiga xagga hore ka gelaya waa kuwe waa labadan uu dambeysiiyey al iyo xuruufulkhafdi calaamadahan ismiga xagga dambe ka gelayaana waa kuwe waa labadan uu horreysiiyey oo waxa weeyaan alkhafd iyo altanwiin falismu ismigii yucrafu waa la garanayaa oo waxaa lagaga soocayaa ficilkii iyo xarafkii bilkhafdi khafdihii ayaa lagu garanaya hoos dhigii iyo wixii ka naaibka noqonaya watanwiini tanwiintii baa lagu garanaya laba xarakayntii laba xarakayn maaha baynu laakiin waa lagu soo dhaweynayaa waa kelmadda aakhirkeeda marka laba xarako isku mida la saaro nuunta lagu dhawaaqayo la dhadhaminayo wa dukhuulil alifi wallaami aliftii iyo laamtii geliddeeda ayaa lagu garanayaa calayhi ay cala alismi ismiga dushiisa ay gasho muxuu ka wadaa dukhuulu lalif wallaam al inay xagga hore ka gasho wa xuruufilkhafdi khafdaha xuruuftiisa ayaa lagu garanaya amba xuruufta loo yaqaano xuruufuljari wahiya xuruuftii khafduhu min weeyaan wa ilaa weeyaan wa can weeyaan wa calaa weeyaan wa fii weeyaan wa ruba weeyaan walba weeyaan walkaafu weeyaan wallaamu weeyaan wa xuruufulqasami dhaarta xuruufteedii weeyaan haddii aynu rafcino aynu dhahno wa xuruufu alqasami halkaynu ku cadfaynaa waxaa lagu cadfayaa wahiya min wahiya xuruuftii khafduhu min weeyaan soo wad wa xuruufulqasami dhaarta xuruufteedii weyn ilaa waxay ka mid tahay dhaarta xuruufteedu min xuruufil khafdi bay ka mid tahay waxaa kaloo loo dabdin karaa wa xuruufil khafdi haddii aynu hoos dhigno wa xuruufi waxaynu ku cadfaynaa falsmu yucrafu ismigii waxaa lagu garanayaa bilkhafdi soo wad wa xuruufi lqasami dhaarta xuruufteedana waa lagu garanaya marka waa xuruufu lqasami haddii aad rafciso waxaad ku cadfaysaa min baad ku cadfaysaa wahiya min weeyaan soo wad wa xuruufu lqasami dhaarta xuruufteedii weeyaan falsmu ismigii yucrafu waxaa lagu garanayaa bilkhafdi baa lagu garanayaa soo wad wa xuruufi lqasami dhaarta xuruufteeda ayaa lagu garanaya wa xuruufulqasami dhaarta xuruufteedii weeyaan wahiya xuruuftaasi alwaawu woogii weeyaan walbaa-u ba'di weeyaan wataa-u ta'di weeyaan waalficlu ficilkii yucrafu waxaa lagu garanayaa biqad qad baa lagu garanayaa wasiini siintii baa lagu garanayaa wasawfa sawfaa lagu garanaya wataa-i taaniisi dhadigaynta ta'deedii baa lagu garanayaa ta'dii assaakinati reebanayd waxaynu ku dhex jirnaa weli calaamaatu aqsaami ilkalaam ee sumadihii lagu kala soocayey qaybaha kalaamka waxaynu ka soo baxnay calaamaatul-ismi ismiga calaamaadkiisii oo afartaas uu ka sheegay wuxuu gudagelayaa calaamaatulficli ficilka calaamadihiisii oo iyadana afar uu ka soo qaatay ficilkii maxaa lagaga soocayaa ismigii iyo xarafkii afartan calaamadood mid ka mid a wixii aynu ku aragno amba aqbalaya waxaa la odhanayaa waa ficil afartaasi waxa weeyaan waa qad buu ugu horreysiiyey qad wixii ay gashaa ficil unbuu noqonaya ismina ma noqonayo xarafna ma noqonayo ee qad markaa waxay geli kartaa ficilku waa saddex qaybood maadi iyo mudaaric iyo amar ficilka maadina way geli kartaa ficilka mudaaricna way geli kartaa qad aflaxa almu'minuun aflaxa waxa weeyaan ficil weliba waa ficil maad maxaa u daliila inay ficil tahay qad baa xagga hore ka gashay sooma waa kaa qad yaclamu allahu almucaawiqiina minkum qad yaclamu yaclamu waa ficil weliba waa ficil mudaaric maxaa u daliila qad baa xagga hore ka gashay wasiini wasawfa labadaana waa lagu garanaya iyaguna ficilka xagga horey ka galaane ficilka mudaaric bay ku gaar yihiin maadiga ma galaan amarkana ma galaan wasiini maxaa la odhanayaa sayaquulu sufahaau yaquulu waa ficil weliba waa mudaaric maxaa u daliila siin baa xagga hore ka gashay saastakfiru iyaduna waa la mid wasawfa ee iyaduna ficilkay xagga hore ka gashaa weliba mudaarica kalaa sawfa taclamuun uma kalaa sawfa taclamuun taclamuun waa ficil maxaa u daliila sawfa ayaa xagga hore ka gashay fasawfa yaأti illaahu biqowmin yaأti waxa weeyaan ficil weliba waa ficil mudaaric waayo waxa u daliila sawfa ayaa xagga hore ka gashay walasawfa yucطiika rabuka fatardaa yucطiika waa ficil mudaaric waayo sawfa ayaa xagga hore ka gashay wasiini wasawfa wa taa-i taaniisi assaakinati ta-dii tusinaysay dhadiga isla markaana reebanayd iyaduna ficilkii bay calaamo u noqonaysaa ficilka maadi bay ku gaartaa xagga dambena way ka gashaa oo maxaa la odhanayaa qaamat hindun qaama waa ficil weliba waa ficil maadi waayo xagga dambe waxaa ka gashay taa u taaniis assaakina maxaa la odhanayaa qaalat namlatun waa aayad qur-aan soo ma qaalat namlatun qaala waa ficil weliba waa ficil maadi waayo xagga dambe waxaa ka gashay taa u taaniis assaakina taa u taaniis maxaa loogu magacaabay liannaha tadullu calaa ta'niisi alfaacil waayo waxay tusisaa ficilkan ay gelaysa faacilkiisu inuu yahay dhadig ficil maadi bay xagga dambe ka gelaysaa ban soo ma ficilkaa maadi ee xagga dambe ay ka gelayso waxayna tusinaysaa faacilkiisu inuu yahay dhadig faacilkan sameeyey inuu yahay dhadig qaamat waxaa istaagtay hindun hindaa istaagtay qaamat taadaasi maxayna tusay faacilka ficilka sameeyey istaagga oo hindaah inuu yahay dhadig assaaakinatina dee iyadaa reeban weya ma xarakaysne way reebantaa ficilkiina waxaa lagu garanayaa afartaa calaamadood afartan calaamadood ee ficilka lagu garanayo laba jeer baynu qaybin karnaa waad iska garanaysaan laakiin waynu tartiibinaynaa mar waxaynu ka dhigaynaa sawaabiq iyo lawaaxiq sawaabiq calaamaad ficilka xagga hore ka gelaya iyo lawaaxiq kuwa xagga dambe ka gelaya imisaa xagga hore ka gelaya waa sawaabiq saddex qad iyo asiin iyo sawfa lawaaxiqna de waxa weeyaan calaamad keliya waa taawu taaniis assaakina mar kale aynu qaybinaynaa ficilkan ay gelayaan baynu eegeynaa ficilkaasi ma maadiba ma mudaaricba ma amarba amar isagu inaga reeban wax calaamadoo muu sheegin musanifka maxaa isku soo hadhay maadi iyo mudaaric afartan calaamadood marka labadaa ficil markaynu u bandhigno saddex qaybood baynu ka dhigayna qayb ka dhaxaysa maadiga iyo mudaarica qayb mudaarica ku gaara iyo qayb maadiga ku gaara qaybtan ka dhaxaysa maadiga iyo mudaarica waa hal calaamado waa qad qaybtan ku gaarkaa mudaaricna waa laba waa siiniya sawfa qaybtan ku gaarkaa maadiguna waa hal calaamado waa maxay taawu taaniis assaakina musanifku wuxuu ka tegey bay idhaahdaan ficilka amar calaamadiisa markaa culamada qaarba waxay ku cileeyaan maadaama oo dee kitaabku iska bilow yahay ficilka amar calaamadiisuna ay sucuuba ku jirto saasuu uga tegey laakiin wax adagba maaha ficilka amar calaamadiisu waxa weeyaan laba arrimoodoo la ysku daray kow waa inuu ku tusiyo dalab wax la yska doonayo in la sameeyo laba waa inuu aqbalayo yaa lmu'anasa almukhaadaba xagga dambe waa in laga gelin karo ya-da tusinaysa gabadha lala hadlayo waa intaasoo imika markaynu dhahno idrib waa ficil amar waayo laba arrimood ayaa waxa weeyaan aynu ka heli karnaa kow lidalaalatihi cala dalab muxuuna tusinaya idrib garaac marka lagu dhaho dalab dee waxaa lagaa doonaya inaad samayso garaac waktiga soo socdo soo maa ثaaniya ficilkaasi muxuu aqbalaya ya lmanasati mukhaadaba maxaa la odhan karaa idribii fakulii washrabii waqarii caynan faima tarayina min albashari axada faqulii inii nadartu liraxmaani sawma fakulii washrabii waqarii iyo faqulii kulii cun washrabii cab waqarii qabowso oo ishaadu ha dowsato quulii dhe afar ficiloo amara maxaa u daliila lidalaalatiha cala alab wa qabuuliha ya almuanasati mukhaaaba afartu waxayna tusinayaan dalab shaqo la yska doonayo waktiga soo socda in la qabto cunitaan iyo cabitaan iyo qabowsi iyo hadal isla markaana afartaba maxaa ku sugan ya lmuanasati mukhaadab o walficlu ficilkii yucrafu waxaa lagu garanayaa oo dee lagaga soocaya ismigii iyo xarafkii biqad qad ayaa lagu garanaya wasiini siintiina waa lagu garanaya wasawfa sawfana waa lagu garanaya wataa-i taaniisi dhadigeynta ta'deediina waa lagu garanaya ta'dii assaakinati reebanayd walxarfu xarafkii maa shayga weeyaan laa yasluxu aanu suubanaynin macahu la jirkiisa ma suubanayo daliilulismi ismiga wixii tusinayay oo calaamadda ismigu ma gelaysa weeyaan walaa daliilulficli ficilka wixii tusinayeyna la jirkiisa ma suubanayo oo calaamaddii ficilkuna ma gelaysa weeyaan halkan wuxuu kaga hadlayaa calaamadda lagu garanayo xarafka ee lagaga soocayo ismiga iyo ficilka calaamatulxarfi cadamiyatu waa cadamulcalaama calaamadda xarafku waa calaamad la-aan waa sumad laawe maxaa laga wadaa waa calaamad la-aan calaamad la-aan waxaa laga wadaa waa inuu aqbali waayo afartii calaamadood ee aynu usoo sheegnay ismiga iyo afartii aynu ficilka usoo sheegnay midnaba hadduu aqbali waayo maxaa la odhanaya waa xaraf weeya xarafka markaa calaamaddiisu waa calaamad la-aan waa inuu aqbali waayo calaamaadkii ismiga iyo calaamaadkii ficilka midnaba taasaa lagu garanayaa xarafkii oo waxaa la idhahdaa walxarfu maa laysat lahu calaama faqis calaa qowli takun calaama buu dhahdaa alxariiri fii mulxat alciraaq xarafku waa wixii aan calaamad lahayn qaacidada haddaad qaadato waa qaacido guude oo aad guntato jeebka aad ku ridato nin cilmi badan baad noqon doonta waayo hal mas'alo waa lagu noqon karaa calaama fii mas'alatin waaxida waad ka fatwoon kartaa marka sidee bay u noqonaysaa calaamad la-aani calaamad siday u noqonaysaa waynu soo dhoweyn karnaa oo waxaa lagu soo dhaweynaya saddexdii xaraf ee isku qaabka ah ee waxaa weeyaan aljiim iyo alkhaa iyo alxaa jiimka maxaynu ku garanaynaa dhibicda xagga hoose ka saar waa ismigii oo kale khaada maxaa lagu garanaya dhibicda xagga sare ka saar waa ficilkii oo kale xaadana maxaa lagu garanaya dhibic la-aan soo maha waa xarafkii oo kale xarafkiina waa kaas wuxuu yihi walxarfu xarafkii maa shayga weeyaan laa yasluxu aanu suubanayn ma gelaya buu ka wadaa macahu la jirkiisa ma suubanayo daliilulismi ismiga kii tusinaya la jirkiisa ma suubanayo daliilulismi wuxuu ka wadaa calaamatulismi ismiga calaamadiisii ma gelaysa weya walaa daliilulficli ficilka calaamadiisiina la jirkiisa ma suubanayso waxaa laga wadaa waa calaamatulficlina ma gelayso waxay idhaahdaan haddii qofka loo soo bandhigo oo lagu idhaahdo kelmaddaasi ma ismi baa mise waa ficil mise waa xaraf ayaa lagu weydiiyey ha ku degdegin waa inaad iska baandhayso haddii kale waxa kugu dhacaysa tana idhahdaan soomaalidu burkaba bahalkama filin haddaad xukun deg dega riddo waxaa laga yaabaa inaad gafto oo aad maaragtay surma seegtayso marka waa in aad iska baandhayso marka lagu idhahdo ma ismi baa mise waa ficil mise waa xaraf waxaad u bandhigaysaa afartii calaamadooda ismiga mid ka mid a haddii kelmaddani ay aqbasho maxay noqonaysaa ismi bay noqonaysa soo ma way aqbali weyda afartii calaamadooda ismiga haddana maxaad u bandhigaysaa afartii calaamadooda ficilka mid ka mid a hadday aqbasho maxay noqonaysaa ficil iyadana way kaa hadhay hadday aqbali weydo ka war afartii horena way diiday afartii dambena way diiday maxaa la odhanaya waa xaraf baa la odhanaya waa kaas maanta marka waxaynu qaadannay oo gebagabaynay kitaabku afar mas'aluu ka warramayay baynu dheh mas'aladii koowaad oo alkalaamu wamaa yatacallaqu bihi mas'aladaas oo marka la tafsiiliya imise arrimood bay noqonaysaa waxay noqonaysaa saddex mas'alo kow tacriifu lkalaam laba aqsaamu lkalaam saddex calaamaatu aqsaami ilkalaam halkaasaa markaa maanta ay noogu joogaysaa wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا